dalka mareykanka waxaa lagu xiray nin soomaali ah kaasooy xukuumadda washington ku eedeysay inuu taageero u muujiyey weerar gaarijiirsiin ah oo dhowaan ka dhacay gudaha mareykanka dacwad oogayaasha mareykanka ayaa waxa ay sidoo kale ninkan soomaaliga ah ku eedeeyeen inuu ku biiri rabay jamaacaadka jihaadiga ah ee ka jira caalamka cabdisataar axmed xasan oo ah labiyo labaatan jir soomaali ah ayaa kasoo muuqday maxkamad ku taalla dalka mareykanka waxaana taageerada uu u muujiyey weerarka gaarijiirsiinta ah ee lagu eedeeyey kaasoo lagu dilay afar iyo toban ruux dowladda mareykanka ayaa amar ku bixisay in cabdisataar xabsiga lagu hayo iyadoo aan damaanad loo ogolaanin inta la qabanayo dhegeysiga xukunka xabsiga oo la qorsheeyey shanta bishan maarso bishii disembar ee lasoo dhaafay ayaa ninkan soomaaliga ah lagu eedeeyey inuu laba jeer isku dayay safar uu ku aadayo gobolka minnesota ee dalka mareykanka halkaasna uu uga sii gudbayo kubiiritaanka jamaacaadka jihaadiga ah cabdisataar ayaa iska beriyeelay eedda ay u soo jeedisay dowladda mareykanka waxaana uu tilmaamay inuu u socday qoyskiisa balse waxa ay dacwad oogayaasha mareykan ku sheegeen inuusan lahayn wax qoys ah dalka mareykanka waxaa marar badan sidan oo kale maxkamad loogu soo taagay dad soomaali ah iyo kuwo kaleba kuwaasoo uu ku eedeeyey inay ku biiri rabeen jamaacaadka jihaadiga ah ama ay xiriir la leeyihiin waxaana xabsiyada mareykanka ku jira dad badan oo eedeymo noocan ah mareykanku u haysto kuwaasoo qaarkood sannado badan kadib markii lagu waayey eedda loo jeediyey la sii daayey